إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataib ayaa baahisay meydadka ciidamadii dowladda federaalka looga laayay deegaanka cadakibir iyo hubkii lagaga soo furtay dagaalkii shalay halkaas ka dhacay weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay gobolka gedo xarumo ganacsi oo soomaaliyi leedahay ayaa lagu gubay waddanka koonfur afrika guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaanka alkawthar oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey weeraro iyo howlgallo afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay ka kala dhacay muqdisho galgaduud hiiraan iyo gedo qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaraxyo iyo weeraro toos ah ku qaaday fariisimayaal ay askarta dowladda federaalku ku leeyihiin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warka dibaddana ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay gudaha dalkaas u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن warkii oo dhammaystiran mu'asasada alkataib ayaa baahisay meydadka ciidamadii dowladda federaalka looga laayay deegaanka cadakibir iyo hubkii lagaga soo furtay dagaalkii shalay halkaas ka dhacay maxamed daahir cali sow ayaa sawiradaasi soo daawaday oo inooga warramayaa waad mahadsan tahay goordhow maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu baahiyey sawirada dagaalkii shalay lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka kana dhacay deegaan la yidhaahdo cadakibir oo ka tirsan wilaayada galgaduud sawiradan ayaa muujinaya baaxadda inta uu la ekaa khasaaraha soo gaaray maleeshiyaadka iyo ciidamada dowladda federaalka oo maalmo ka hor iyagoo kibirsan awoodna isbidayay gaaray deegaanka cadakibir halkaasi oo saraakiil ka tirsan dowladda ay kula hadleen ciidankan la laayay una sheegeen inay qabsan doonaan goobo lagu maamulo shareecada islaamka xaqiiqatan sawirada la baahiyey waxaa lagu arkayay meydadka ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo rasaasta intooda badan ay ka haleeshay qaarka sare ee jirka sida madaxa iyo wadnaha qaarkood waxaa muuqanaya in si xun ay u dhinteen oo waxaad dareemaysaa in iyagoo cagahooda maalaya oo ordaya rasaastu ay haleeshay wejiga iyo xabadkana dhulka ay ku dhufteen dhulka lagu dagaalamayo oo u muuqday dhul bacaad ah ayaa waxaad arkaysaa ciidamada la laayay in boor lixaad leh uu jirkooda ka muuqanayo kuwaas oo shalay wacdaro kala kulmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal loo sii qorsheeyeyna ay ku dhaceen meydadka sawiradan la baahiyey iyagoo horay sawiro isaga qaaday markii ay noolaayeen ayaa xalay aad loogu baahinayay baraha internetka dadka dowladda taageersan iyo ehelka dhallinyaradan la laayayna waxa ay sheegayeen in la la'yahay nolol iyo geerina lagu haynin askartan maanta sawiradooda la baahiyey marka meydadka aan ka tagno sawirada kale haddaan u imaado waxaad arkaysaa qoryihii iyo hubkii ay ku dagaalamayeen askarta oo u gacangalay ciidanka shabaabulmujaahidiin qoryaha a k oo aad u badan beka m-ka dhowr qori ah rasaas aad u badan qasnado jaakado caaga daharan ee biyaha lagu shubto iyo gawaari ku burburay dagaalka markii qoryaha culus ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhaceen ayaad arkaysaa meeshaas marka waxaa ka muuqda in dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba ay ku jabeen wejiga koowaad dagaal laga sii digay natiijada iyo cawaaqibta ka dhalan karta maadaama ragga la weerarayo ee xarakada shabaal mujaahidiin muddo dhowr sano ah ay ku sugnaayeen gobolka galgaduud taaka taakana ay u kala yaqaanaan wax kastoo dadka falanqeeya umuuraha militariga way ka digayeen al-shabaab laga filan karayay marka waxaa muuqata in saameyn muuqata oo mid mooral ah uu keeni doono dagaalkan kuna yeelan doono ciidamada kale ee shalay ka badbaaday dagaalka iyo kuwo kale ee la doonayo in la dagaal geliyo dagaaladan waxay imaanayaan xilli wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka axmed macalin fiqi oo horay galgaduud ugu soo fashilmay markuu wasiirka amniga ka ahaa maamulka galmudug uu ka mid ahaa wasiirada aadka u abaabulay ciidankan ee meelo kala duwan isaga soo uruuriyey si loo weeraro xarakada shabaab mujahidiin axmed macalin fiqi waxyaabaha uu u sheegayay ciidankan waxaa ka mid ah inay haystaan oo garabkooda ay yihiin diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turhiga meelaha ay ku socdaanna si nabad ah ay ku gaari doonaan waxaas buu u sheegayay laakiin wax ka duwan bay arkeen ciidanka la laayay dowladda maraykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oon u mahad celinayno inay airsabor cirka ay ka kaalmaynayso sidoo kale turkiga ayaa kusoo biiray dowladda turkiga ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya iyo maaragtay dowlado kaleoo sirdoonka iyo waxyaalo badan iyaguna caawimaad badan ka geysanaya hogaanka ciidankuna dee waa ku xiran yihiin waa isku xiran yihiin oo meeshii culays laga dareemo waxaa laleeyahay meeshaas maaragtay xoogga naga saara marka dee diyaaradaha daroonka ee turkidu way ka qayb qaataan way ka qaybgalaan amisomtio dee joogtay oo ayaguna qaybtooda ka kaciyaan intaasaa marka kusoo koobayaa nuxurka sawirada la baahiyey weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay gobolka gedo haashim cabdinaasir ayaa warkaasi noo faahfaahinaya rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa maanta weerar kamiyan ah waxay u dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa si dhumaalaysiya waxay uga soo baxeen magaalada garbaharey waxayna kusii jeedeen degmada beled xaawo hase yeeshee waxaa dhabaha u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo la socday dhaqdhaqaaqooda weerarkan kabiinka ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo caracase ayaana saddex askari looga dilay ciidamada dowladda federaalka waxaana ciidamada mujaahidiintu halkaa ay ka qaateen saddex qori iyo booshashkooda askartan oo tiradoodu ahayd afar ayaa istaaf u ahaa taliyaha guutada tobnaad ee ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo warfaa waxaana saddexda askari ee dhimantay ay magacyadoodu kala yihiin shaafici axmed deer axmed walli iyo cali oo loo yaqaano bayciire dhanka kale ergey ka tirsanaa kuwa soo doorta xildhibaanada ayaa lagu dilay magaalada muqdisho rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay maxamuud xasan xayle oo laba jeer wax ka soo doortay ergooyinka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa laga soo doorto maamulka hirshabeelle xarumo ganacsi oo soomaaliya leedahay ayaa lagu gubayay koonfur afrika maxamed muudi abuu muslim ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in dhac iyo boob loo geystay xarumo dhowr ah oo ay dad soomaaliyeed leeyihiin kuwa ku yaala waddankaas kuwaasi oo laga dhacay hanti badan xarumaha boobka loo geystay ayaa ku yaala degmada moterweyl oo dalkaasi koonfur afrika intii ay burcaddu dhaca wadeen ayaa waxay dhaawaceen ganacsade soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed maxamuud cabdi dayle oo ku magac dheer magnad dad kale oo soomaali ah oo goobta ka dhowaa ayaa dhaawaca ganacsadaha u qaaday isbitaalka halkaas oo haatan lagula tacaalayo kooxo burcada ayaa xarumahani ka dhacay hanti u badan lacago kaash ah sida caadiga ahba waxaa goobta soo gaaray ciidamo booliis ah oo sheegaya in ay ammaanka sugayaan saacado kooban ayay dadka su-aalo weydiinayeen kadibna saldhigoodii ayay ku laabteen dalka koonfur afrika ayaa waxaa joogto ka ah dilalka iyo dhaca loo geysto dadka soomaalida ah waxaana sanad walba waddankaasi lagu qaarijiyaa dad ku dhow boqol qof mararka qaarna waxaa dhacdaa in ay tiradu boqol dhaafto guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaanka alkawthar oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe maxamed ciise ayaa ka warramaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maalmahan gurmad raashin qaybin ah ka waday wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa meelaha laga qaybiyey waxaa ka mid ah deegaan hoostaga degmada aadan yabaal oo lagu magacaabo alkawthar dad aad u fara badan oo ay saamaysay abaarta ayaa la gaarsiiyey gurmadkan qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gurmadkan ayaa dareenkooda cabbiray waalaikum salam waraxmatullah cabdulaahi cabdulle alkowthar walaayada al-shabaab ayaa noo timid guddiga gurmudka abaaraha badar ay qaybsheen haaf bura haaf sonkor haaf bariis saddexda sideed xarakada al-shabaab allaha guule muslimka allaha guule gaaladana allah magacayga cabdixushuf xasan weydow tuulada alkowthar hoos tagta degmada aadibaal maasha allahu walaayada xarakada aan noo timiday maasha allahu allaha guuleyaan leenahay gurmadka deg dega khayr allah siiyaan leenahay guddiga gurmadka abaarta noo timid badaray dhiibaay badaray qaybinay aniga waxaa laysiiyey haaf buro haaf sokoro haaf bariisa saddex la saliida maasha allah waa ugu maadsana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli waxay wadaa gurmadka ay ku garab istaagayso dadka masaakiinta ah oo ay saamaysay abaarta taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey weeraro iyo howlgallo afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho galgaduud hiiraan iyo gedo warbixin warkaas ku aadan maxamed amiin ayaa inoo faahfaahinaya afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee shalay iyo habeen hore dhacay ugu horeen waxa uu faahfaahinayaa weerar nafhurnimo ah oo shalay ka dhacay xara tababar oo lagu diiwaangelinayay ciidamo cusub banaadir ama magaalada muqdisho waxaa ka dhacday camaliya istiishaadiya camaliyadaasna waxaa lala beegsaday xarunta loo yaqaano warshadda nacnaca halkaasoo ah meel lagu diiwaangeliyo murtadiinta cusub oo ku biirahaya murtadiintii hore murtadiin saf dheer ugu jira in la qoro ayaa camaliyadaasu beegsatay oo halkaa waxaa dhexda ka istaagay walaal mujaahida oo istishaadiya halkaa waxaa ku dhimatay soddon iyo laba murtad waxaana ku dhaawacantay afartan inka badan waxa uu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay magaalada muqdisho ay mujaahidiintu ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan maamulka daynile ee dowladda federaalka intaasi kadib waxa uu ka warbixinayaa guluf ay maalmahan wadeen ciidamo huwan ah oo laba qaybood ka kooban kuwaas oo ay shalay mujaahidiintu isku fara saareen cadakabir waxa uuna ka warramayaa natiijada waxayna soo weerareen fariisin ay mujaahidiintu ku lahaayeen duleedka deegaanka cadakabir halkaana waxaa ka dhacay dagaal faraha la isugu gubtay wakhti dheerna soconahayay aana waxna la iskula harin ilaahay fadligii cadowgii murtadiinta ilaahay garabkoodu ka baxay labadii madaxna waa jabeen goobtiina mujaahidiinta ayaa u haray labadii madax markii ay jabeen halkaa waxay kaga tageen dhimasho ka badan ilaa konton waxaa kaloo laga gubay gaadiid waxaa laga qaniimaystay hub cadowgaasuna haddeer oan hadlayno saa sheegnaba waa uu jabay goobtiina mujaahidiinta ilaahay fadliga u haray sidoo kale waxa uu ka warbixinayaa howlgallo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka hiiraan qarax ayaa waxaa lagu beegsaday ciidan boolis ah oo qaraxa lagu dilay waxaana ka mid ahaa sargaal booliis baa ka mid ahaa qarax kale wuxuu ka dhacay meel u dhow magaalada beledweyne waxaana lagu dilay laba sargaal waxaana lagu dhaawacay saddex kale booco waxaa ka dhacday camaliya ayadana waxa weeyaan iyo howlgal lagu dilay toddoba murtad oo ay ku jiraan afar sargaal waxaa ka mid ahaa sargaalkii saadka u qaabilsanaa guutada shanaad ee murtadiinta gedo mujaahidiintu waxay weerar kala hortageen murtadiin dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada balad xaawo ee wilaayada gedo weerarkaasna mujaahidiintu waxay ku dileen shan murtad waxaana ka mid ah mid sargaala sheekh abuu muscab ayaa qeybaha dambe ee shirkiisa jaraa'id ku faahfaahiyey dagaalka maanta socda iyo noociisa dagaalka aan ku jirno oo maanta socda oy ugu dambaysay dagaalka ka holcahaya hiiraan iyo galgaduud waxaa soo qaaday huwan ciidamo ah oo isbahaysato ah waxay isugu jiraan mooryaan iyo murtadiin u diiwaan gashan dowladda riddada iyo ameerikaan iyo turki iyo afrikaan qaarkood dhulkay ka dagaalamahayaan qaarkoodna xagga sare ayay gantaalaha ka soo tuurahayaan oo dayuuraday wataan qofka muslimka caqliga leh waa inuu isweydiiyo maxay tahay maslaxada kulmisay murtadiinta iyo mooryaanta iyo afrikaanta iyo ameerikaanka iyo turkida ujeeddada kulmisay iyo maslaxada kulmisay maxay tahay ameerikaanka afrikaanta turkida ayagu warkooda waa cadya ayagu waa gaalo isugu jira saliibiyiin kiristaana iyo calmaaniyiin isugu jira waxa uu sidoo kale ka warramayaa soomaalida la socota shisheeyaha bal qoladan ayaga soomaalidaahu maxaa iyagana u xugna waxaa u xugna ayaguna inay saliibiyiintaas ameerikaanka iyo afrikaanta inay walahoodii siiyeen sidaasna ay ku ridoobeen diinta uga baxeen ilaahay baana noo sheegay waman yatawallahu minkum fa innahu minhum markaad isku dadho marka mooryaanta iyo murtadiinta iyo saliibiyiinta kulligood hal hadafah marka kulmiyey oo muxuu yahay ilaahay baa noo sheegay walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu ujeeddada ay u dagaalamaya waxaa weeye dadka muslimiinta ah inay diintooda ka saaraan inay ka hor istaagaan isku dhaqa iyo isku xukunka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka inay iska hortaagaan waa haddii ay awoodaan sheekh abuu muscab afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu dambayntii baaq u diray bulshada muslimka ah waxaan leenahay dadka muslimiinta ah marka caadifada ka taga arrinku waa cadyah diinta ilaahina waa waadix oo waa cadda istaaga oo garabka mujaahidiinta istaaga waxaadna ogaataan maanta dagaal ka socda nin walba ninkii uu garab siiyo ayaa aakhira lala soo saari doonaa ninkii saliibiga maraykanka ah iyo afrikaanka iyo calmaaniga turkiga ah ninkii la safta isaga aakhira lala soo saari doonaa ninkii mujaahidiinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda iyo tadbiiqeeda iyo hirgelinteeda iyo mujaahidiinta isgarab taagan ayagaa lala soo saari doonaa marka waxaan leenahay mujaahidiinta garabka siiya cadowga ilaahayna ha laga hortago ilaahay baana mar hor iyo mar dambe u mahad celinaynaa xasan sheekh ayaa dhowaan sheegay in dagaalka hadda socda uu yahay mid ay fikirkiisa leedahay dowladda maraykanka kaas oo dowladda federaalka ay ku qasban tahay in ay aqbasho qarax ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgal ka fuliyeen gobolada banaadir iyo shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay saqdhexe gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxay qarax kula eegteen waddada siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ciidamadii dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar askari oo ka mid ahaa ciidamadii saaraay gaariga ayaa la sheegay inay qaraxa ku naf waayeen sidoo kalena waxaa gebi ahaanba burburay gaarigii qaraxa lala beegsaday sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla xal qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay isgoyska sayidka ee degmada howlwadaag qaraxyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsana kuwa dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa isgoyska florensa ee degmada wardhiigley sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga degmada hilwaa halkaa oo ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday isbaara u taalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa lagu qarxiyey halka loo yaqaano dalbiyaanka ee hoos tagta degmada qoryooley waxaana ugu yaraan ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa isbaarada halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay gudaha dalkaas ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa ku dhimatay kadib dagaal culus oo dhex maray kooxo burcad ah oo ka soo jeeda qowmiyadda bokot iyo ciidamada dowladda kenya booliiska kenya ayaa war-saxaafadaad uu soo saaray ku sheegay in ciidankooda laga dilay siddeed askari kadib markii ay weerar jidgal ah kala kulmeen maleeshiyaad burcad ah war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi wuxuu ahaa weerar fulaynimo ah oo ay booliiska u dhigeen kooxaha burcadda lo-da dhaca dhaca lo-da ayaa aada ugu soo batay dalka kenya tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee dalka kenya william ruuto warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa